أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد الدرس الخامس درسقي شنات أو دروستي مسلسل كهيدي آه، أبي شجاع آه، فقه شافعي kuma tahaytii may baa ku bilaabanay geeka ahkaamu listinjaa istinjaa in la istinjoodo la darab qaato i ahkaamtiye i anta ka sheegaan waxyaabaha lan baahanyi waajibaadka faslun haada kan fasulunki walshal biya waaye walistinjaau istinjigii waajibun waajib waaye min albawli kaadidii iwalqaa'idi haarkii laku istinjooda lanka haddii kaadiyo amba saharooda in is istinjoodiyaa waajib ee sharciga ilaahay la nijaas in laisku zuuli waayo iyo mayba kaleeshka sheegane meelun iyo qaadil xaaja qofka oo xaajada gududaaw amba musqulgalaaw amba banaanka xaaji gududaaw adabiyaadka sharciga oo ilaahay inku baahanya subxaana wa tacaala markii xaajada aad gududaas aadaabta la koofadaaw intaasi aan fasilay wal istinjaau istinjoodowkii waajibun waajib waaye istinjiga min albowli kaadidii iwal qaa'idii ee saharadii imbahaarkii laku istinjooda shay waajib ah waa sharciga ilaahay wal afdalu sada afdalka eh walaalka istinjoodawna may waha sidishay bukii kulug fadawya nagdaas biyi walka istinjoodi koro shiidna walka istinjoodi koro shiid i bii oo layska darin walka istinjoodi koro shiid i bii oo layska darina walka istinjoodi koro antan dhonga laka istinjoodi koro macnaa biyo shilaydi oo laka istinjoodee may kale laka istinjoodo banaana shiid oo shiidays laka istinjoodo banaanyi may kale banaan ahaan biyo i shiido oo layska dara markun shal fada badanyiin laakiin se diida markii aad ka istinjoota istinjiga aan sahee ee way waa waana istinjigaana sah waay wal istinjaau istinjigii waajibun waajib waay min albowli kaadadii iyo walqaa'idi min alqaa'idi qaa'idkii laku istinjoodo wal afdalu sida afdalka an yastanjiya in istinjoodo bilaxjaari shiidyaalka istinjooda uma daas bacdisha iyo tabica raasiyo haa axjaarti bilmaa'i bii raasi waay sida fadla badanna ini iska dar waay marka koowaad saxrada ini isku ka tirtira kaadadaba shiid isku ka tirtira iyo wali shiid lamacne shiidaag iyo wali shiidba lamacne wali shiidka lamacne may waha wal kastano kakano wal fuj ii koro jornaali wali lamadeh ini isku ka tirtira nijaasta kudub madaas kubaad bii ka dhaga mawele lama faa'id ya leta tan hore may baa tirtiraas ah nijaasta ya tirtiraas may waha ma nijaasta ma halka ya ku ku ku ku saaf weelas biyoonan may waa raadka nijaasiya zuuliyaayan wayajuusu may banaana yaqtasira ani gaabsada haddii balse diidan koosho laka gaabsada lera may banaana ani bii shileediyo marka koowaad biyowley ka bilaawo ka dhammaysadona banaanta ama may kale banaana in shiid shilayska istinjoodisada shiid oo shuruudadiina oofsadeen mahalka nadiifiyaayaan nijaasa ku tirtiraayaan oo way waaha nijaastana enjegne may laraay nijaas uyan ata mahalkii shemeelan haynaniya indeerna shiidoona daahidee shuruudi un hatir hatixinay safiinadnijida hakasheegniya olin shardiyaw may banaanaha bii shileedi oo ninka istinjooda ka gaabsada maase dejid ninka gaabsadoona banaanta laakiin sida afdalka eh ini nijaas marka hore shiidliisku ka tirtira markaas ku bacdiin haddana biili ka dhaga sida afdalka saas waay faidaa araada aliqtisaara gaabsaw haddii doono alaa axadimaa shiido imbo biyo koosho ka gaabsa haddiisu doona falmaau biyo afdalu yaa fadli badan haddiiba shiid iyo biyo koosho on laka gaabsa nagtoona biyo afdal ee biyo banaa yacni shiidoo haanga laka istinjoodaa sharca waa sharciga saas eh biile yaalena ma yaalena sida gebagabada oo kale mee gebagabada madi biil waayo hayd laakiin kan saas maka jar waayo saas maka jara wal istinjaau istinjigii waajibun shay waajib a waay min albowli kaadadii iyo walqaa'idi min alqaa'idi qaa'idkii laku istinjoodo boolka iyo qaa'idki walaa dhan laku istinjoodo waajib waay والأفضل صدفة بدن أن يستنجي الشخص أن يستنجوده بالأحجار الشيديالك استنجوده واي ثم داس بعد شيء يتبع الراس يوها أحجارت بالماء بيراسي لما ديو اسكدر ساسا أفضل أه ويجوز ما بنانا يقتصر أن يقابصدون بنانت على الماء بيوك قابصد أو على ثلاثة أحجار شيديال سيدي كرشوك قابصد يونغي داهر يا نظيف يا بهن بثلاثة الأحجار المحلة محلك نجاستها كبتك نظيف يا raadka ma taraayaan laakiin nadiif yaayaan fa idaa araada haddii fadaayo mustanjiga kan istinjoodaw aligtisaara gaabsadow alaa axadihimaa biyoogi ishiidoy koosho ka gaabsa haddii use doona falmaau faligtisaaru gaabsaw cala almaayi biyo korsholo ka gaabsada yaa afdalu fadl badan biyolo ka gaabsaaw yaa fadl badan lima rawaahu lbukhaariyu wagayruhu can ibni mascuudin radi allaahu canhu qaala أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد مهري نبي إلهي يا ما ما ما سيد إرهي ألغى إذا مكان كلك حاج جذا يا نبي سيد إرهي صلى الله عليه وسلم فأمر بي ما إفرى إرهي نبي ما إنبهي ميل أس الله الحاجيس كجذا يا إنبهي ما أمر مركون أن آتيه بثلاثة أحجار شيد يا سيدنا أنا لكوي أمر يري سيد الشيد إن شاء الله يرهي نبي صلى الله عليه وسلم markaasuu bacdi anina sidiidii shiida anjeeyi markuntaas may daliilin ataa shiido ani dahaare atuway wal daahiriyaya oolanik istinjoodaw yaa daliilin ata warawaa abu daawud may weriyey wagayruhu an caishata radia allaahu canha ana rasuula allahi sala allah alay wasalam qaala idaa dahaba axadukum axadkiin haddii use doon ani umbaho ilal qaa'idi makaanu xaajidiis meeli xaajida kagudaday axadkiin haddii imbaha فليذهب معه خلطه بثلاثة أحجار سيدي شيت قاعد ضير نبي صلى الله عليه وسلم يستطيب طيب يلا بهن سيدي شيت كطيب يلا وما حلق كطيب يلا واي فإنها تجزي عنه دهاردي يمكو قداس دهاردي يمكو قداس وان كيستنجودة سنجيدس نانساس وأيضا أبو داود الترمذي ابن ماجه ما يرينا حديث أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مهرهن نزلت هذه الآية رسولك إلهي مهره نزلت هذه الآية آيد تنقيها الدقدي في أهل قبا أهل قبا تتكلم رأيها كدقدي ورا المدينة مسايتين كوري نبقى دسواي لمسجد أسس على التقوى إلهي قرآن كشاغي فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قرآن كمرك إلهي ليواي لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه masaajidkaas si rijaalun ha ahaat yuxibuuna jeeladayaan an yatadaharuu ni daahirgaadaan wallaahu ilaahay yuxibulmutahiriina dadka daahirgaadayaan a ilaahay raalli keeya ilaahay subxaana wataala raalli keeyi suuratu towbati aayadka may waa boqol iyo sideed waay maylika jeede macnisha aayadkaas ilaahay mutahiriinta jeeli markii leey kaanuu yastanjuuna ma istinjoodi jiran bilmaaya ka istinjoodi jireed fanasalad fiihim hadi laaya ammaantiyo yaa mahka degday aayadan tan ayaa ammaantay wax ka degdi waay lidaalika markuun saasa qiimo in lata nijaasa in laisku zuuliyo la istinjoodo dhahaare laka noolaada saasa sharci ilaahay nagaba adiladiisan saas waay aalada laka istinjoodawn saas waay bii ishiid yaa laka istinjoode hoolla fadawn wal iska dareesada afdalka e waay hoolla fadawn koosho laka gaabsade haddii shiido biyo habadko in laka gaabsada eta biyo in laka gaabsada yaa afdal e waay saas sheegnay meeluu mayba ka sheegaane markuun adabul qadaa ilxaaja qofka qadaa'ul xaajada gurdaaw ambo oo may la raay aadaabtul sharcigee lagu fadaa oo ilaahay ku fadaa subxaana wa tacaala iyo rasuul sheebe mayba lanka haddii meel kacabadan dhow rooga kacaba makal mukarama haddii roogo meel kacbada bartiya lagu argaa usi rooga may la raayhe markiuse kaadiyaa umba saharoodaw kacbada maqaabalaw afjey ma eediyaw dhinishay mankaadiyaw ilaan an moogata argahay hormadiyayaa wiin kacbada maana maka dubir jeediyaw haddii meel kacbadii bidhaantiya laku argaa usiroogi waay see weele markuu dhini dhini yacni dhini inku jeeside dhini inku jeeside maana maka dubir jeediyaw dhiniga oo maana maka dubir jeediyaw maana ma toosna manka toosaw dhini dhini yacni yaa nisku dadabe waay haddii kacbada hortiis ku moogdaas adabiyaadka waay adabiyaadka oo qadaa'ul xaajada lingudaa saas kume taasna may daliilin ah rawaa imaamu bukhaari imaam muslim axaadiistii weriyeen oo abi ayuub al ansaari laku yiri radi allahu canhu ani nabiyu sala allah alay wasalam qaala mehrey nabaga mehrey idaa ataytum alghaa'ita haddii isin ghaa'idkii inseetaan falaa tastaqbilu qiblata qibladan qaabileen walaa tastabidadbiruuha walaan anka dubur jeedeen walaakin shariquu maweelay baryaysada oo qaribuu qarbaysada macnaha nabaga saasayr sala allah alay wasalam haddii qaa'id makaanu qaa'id isin seetaan meelika sahrooda isin seetaan falaa tastaqbil qiblata qibladan qaabileen walaa tastadbiruuha qibladan anka dubur jeedeen waan an qaabileen waan anka dubur jeedeen mayseeluweele markun bara afkiingan eedii ma galbeed dhinidhinin ku jeesida waay wakhasa daalika arrintaasna may gaaran ata markii meelo sahre at meel banaange oo kacbadi ada dhatiin walka jar an jarne oo yaa kiin moogata waay ee meel banaange oo dhasna adan ka jarna ba makaan oo lan diyaariyay kacbadii may waray masquul oo kaleen an hayna waay arrimogaas may daliilin ah aha ما رواه البخاري ومسلم ومسلم البخاري والوري غير كود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت ما بكرس اريه فوق ظهر بيت حفصة حفصة بيت شي كرشة وكرياري لانك سهل ابن عمر واي ارتقيت ما كر اريه فوق ظهر بيت حفصة حفصة بيت شي كرشة كري لبعض حاجتي حاجة يجيبكم دي انفولياري فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلهي نبيش يا أرجياري يقضي حاجته وسو حاجيس وذا مستقبل مستدبر القبلة مستقبل الشام الشام نقابل سي قبل ذنك دبر جيدي تاسميل لجيدي مركم حديث كي هراء راي قبل ذوان كدبر جيدي وانا قابل لين راي إيه كان أرنا بقى قبل كدبر جيد سنة أرجي أسلي ابن عمر فوق ظهر بيت حفصة مدوسلي miisku horkooyaan kaan maylika jeedah makaan lanka talagalay almakaan غير الموعد واي كي هر ميل او نين ديارن قلا والحاجد مسؤولن هاين واي اما اي ولا لما انا كان لما ادنا ما مكان كان لنك تلغلي ان لك هدي مسؤول اتميل مسؤولن دسنت يعني جمع بين الادله ميل واي مرك مسؤول هو مسؤول ات مسؤولن مسؤول دسن ات كعبدي مكي موغت ميل فلاسف كي دي كرت lamada xadiid markana saasa lakashal badbaade lakashal wareejiye waaye tajnib wayajtanibu lbawla kaadada isku ilaaliye walqaa'ida saharada filmaai raakidi mayba adabiyaadka lanhaaji gudaa kumad aha biifadhi dhati on lanka kaadeen biifadhi dhati on lanka kaadeen amba lanka haarna may la diidee fiiri ilbahnama islaamka diinta islaamka si ilbahan qed walaa hadda casra uun hatirowna laninku sheekoyaa oo dhan wal diinteen sheegas waaye may la diidayhin biyo fadhiyi may welay ma socdaayaan nijaaso waayaan hoob nijaaso waana dadka yani horta biyogaa nijaasowe biyooga laka daahir qaada lahay laka darab qaada lahay dhar laka dhigada lahay daahirka haya daahirnimada ku bahayaan biyo hoob yedhin amba kale udura faafiyaayaan saas daraadii ay ilaahay diintiis diidii markuun biyo yani fadhi in laka dhex qaadi laakiin biyo haddii socdaayaan biyo badanna eyin sida webiga oo kale biyo dareeraw eyin tanyeedee dhabmalle waay ilaan ku gudubaayaan walaay ka dhigi ku gudubaayaan mayna daliilin ah xadiidkii weriyii imaamu muslim lama boqol siyeeto iyo kow nambar shay haay iyo imaam muslim kheer shay jaabir ibni cabdillaahi lakuiri radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alay wasalam ilaahi nabi sheemeere annahu rasuulka nahaa reebay ayuu baala an la boolo laka kaadi filmaa iraakidi biifidhi dhatiyo iyo wataqawudu ika saharoodowka kahaarowka ya reebi markuun kaadaba hadii la eri bii kaada hadii la eri kaadaba hadii la reebay ka saharoodowka yani kuwa baabul owlu waay ku doranyi waay arantiyeede wanuqila can nawawiyi annahu litaxriim imaamu nawowi mayliku weriyey xaaraam waay kiraahidaas kiraahatu taxriim waay sharhal muslim imaam muslim sharaxashiya saas aroorti juska saddexaad safada waaye boqol sideetan iyo todobayo saasa aroorti xadiidkan meelg yaa lagu fiiriyay may kale qadaawul xaajada lagu ilaaliyay laanka markii xaajiis gududaaw taxta shajarati lmuthmirati geed miribiya hoostis in laka saharoodo am laka kaadiyoona shariga ilaahay diiday reebi waaye mabeelay geedkan geed miraad waaye intifaaca lay miraagi usha ku dhiya dhulka ka dhiya dadka qaadade dadka yaaniya ka dhagde meelaas in laka saharoodona shariga ilaahay ma ogol waaye kiraahi waaye kiraahidiisa kiraahu taxriim waa imaamu nawowi si sheegay maybaa daliilin ahaha wa fi ariiqi wakadalika maybaa yaana mamnuuc aha in laka sahrooda sharciga diiday adab aad yani edabdaro kuma dhaha wado dadka maraayaan dhatiya in laka sahrooda wakadalika may kuma dhaha hooska dadka maraayaanna hoos oo la jiilaal hadii ad jiilaal hadii adta hooska in laka sahrooda xaaraam waay leanna dadka harsadeen nafci ley hadii oo hagaay ataan iriidi waay hagaayka iri lan baahanyi jiilaalkeena hoosa lan baahanyi hooska dhatiis malan baahan hadiidkaas marka may daliilinha marka geed mirooda hoostiis malka sahrooda maalmalka haaraw wadila maraw dadka maraan dadka kalacne hoos li harsadaw lihirgelaw dhat hoosis malka haaraw maalmalka kaadiyaw meeweley meel oo dadka ka dhagdaayan waa nadaafadiyaya walan dhammaasa dadkana kalacinaayan madi ad ard ilaahayna raalamakayan mayba daliilanga arintanisaas et hadii weriyey imaamu muslim laan boqol lihidun isaqaal nambar sheeye imaam muslim heyrshi abaa hureyre lakuwiri radiallahu canhu ana nabiya sala allah alay wasalam ilaahay nabi sheey qaala meherey ittaqu lacaanayni meherey lamadii lacinaasi isku jara eri ittaquu rasuulkaasaas eri allacaanayni lamadii licaan badanaayaan isku jara oo xabaar badanaayaan waay lama shay oo eed wal xabaar laku qaada waay gaaluu meereena wama lacaanaana yaa rasuulallah ilaahay rasuul sheegow lamada xabaar oo madii la suubiy walaalka xabaara meeyey gaala meerey alladiigi waay yatakhallaa ka banaan bahaayo fii dariiqi naasi dadka jidsiyo ka banaan baha waay alladiigi waa yatakhallaa ka banaan bahaayo fii dariiqi naasi dadka jidsiyo ka banaan baha oo fii dillihim dadka hoosyo ka banaan baho yacni may ka banaan bahey dariiqi naasi dadka wadadiioo ka banaan bahe oo fi dillihim meeli dadka maraayanga ka banaan bahe amba meeli oo dadka mayle raay hoos yo aya ka banaan bahe oo dadka hooskii dadka iyo ka banaan bahay labadaas shay bisharag ilaahay yacni maka banaan rasuulkana saas heri wada dhatiye amba hoos meelas malka banaan baho wakadalika mayl ma dahaha athuqbi meel oo waajitanibu mayba ku dhoorsidee iniisa ka banaan baho iyo ku dhoorside mayla raay fi thuqbi god meel boqon qofka haddiisa kaadiyaaw banaan oo kale ku suurtawaasa dadka amba sahroodaw god hortiis qodanaayo isuun an qodana inuuska kaadi mamnuuc waay sharciga ma ogol sababta ma ete meewaa godkuusuga lamasheey bolan reebi ini dhib xaywaan daciife ka jari ada dhibdeersido oo kaadada ama sahrada dhibdeersido ka dhamada amboonhayn xaywaan oo oo may waaha sumay sumle amboonhayna walqaniina unika jaro ha kiiboodo ada naftaaba ka goosado amba ka qaniina ka aama dhaawac ka deersi lamadaas daraadiye haddii banaan adaka kaadayaasa kaadada haddii ul oo kale yaa dhulka jug laka siisa laka sheebi side si kaadada ad hakiinka baboodna haddii aad banaanka kaadayaas marmeela laka kaadiye haddii kaleena meel oo ban laakiin god horta qodanaayo malka kaadiya god horta qodanaayo meyla ku yaabe ini may wahan xayawaan adaka dhibsadaw ka jara amba adiiba nafta xayawaanka ka jara dhibka deersi lamadaba dhiyaayan sharciga marku ma ogol waayo meel meel hordhaan diya la diyaariyay sida musqulo oo kale good amba aad diyaarsatay ma good oo aadan diyaarsane wali qoodi aadan ogayna malka kaadiyaw maana malka sahroodaw kaasna yeena sharciga reebi mayna daliilin ah imaam muslim xadiidkii wili imaam muslim keyrshi an minhu mara laku yidhi radia allaahu canhu ana rajulan rajula mara maray rasuulu llaahi sala allah alay wasalama ilaahay rasuulshiyaha maryar yabuulu isoo ka kaadiyaw fasallama calayhi korsheya salaami falam yarudda calayhi salaamtinima ku nagna meerayhe macnaa may kuwidee xadiid oo abu daawud wirii dheh abu daawud igeershiya wiriyey an cabdilaahi ibnu sarjisya lagwiri radia allaahu canhu qaala nahaa rasuulu llaahi sala allah alay wasalama ilaahay rasuulshay raabiyaari cabdilaahi ayubaala an la boolo filjuxri godlika boolo wahuwa thaqabu fi lardi boga dhulka dhatiis e waay rasuul walaa yatakalamu lanka saxroodaaw adabiyaadka may kumadee lanqadlaaw haajada an fadhii ma waramaw alal bowli kaadada korshe usoo fadhii walqaayid wala qaayidi xaarka korshe usoo fadhii usoo meeli gadlaawal haajadii dul fadhii kaada lahaati ima saxro lahaatiba ani usa hadalo dahoho qof banaanka rooga la hadalan uma dadan dhawaaga daruuro laan ma jarta laakiin haddii daruuro jarto dhab jara marka mashaka garguuridaawa argi dhibaati argi silinku difaac dadkel an kaalmaysa haddii an qaylay taas sharcigan ogol istinaa'i waay laakiin bilaa daruura waa bilaa xaaja in la boolo la kaadiyo aad oo qadaawal xaajada gududaas inaad waranto dawaada tan yeeda an yaana ma banaan waa sharciga ilaahay yaana mamnuuc wal reebi mayna daliilinga aha xadiidkii muslim weriyey ee saddex boqol iyo toddobaatan iyo muslim kheershi an ibni cumar radi allaahu canhu ana rajulan mara rasuulu llahi sala allahu alay wasalama qofaha maryeeri ana rajulan mara qofaha mari wa rasuulu llahi sala allah alay wasallam ilaahay rasuulsheena yabulus oo kaadiya boolaw fasalama calayhi rasuulkii ya salaami qofkii rasuulkii oo qadaawlxaajen fadhi ya salaami falam yarudda calayhi salaamti muku nagna rasuulka ileen ee salaanta may waaha muku nagna walaan ku naga waayo mayo may mamnuuc ah bilaa xaaje bilaa daruura an la warramo lanqadaawlxaaje gududaaw rasuulka markulankii salaanga hangnagi rasuulkana salaanta muku nagna sala allah alay wasalama saas daraaddii amaakinani salaamana jara lanka qadaawlxaajada fadhi musqulka jara mal salaamaw may kale lin salaamanaha lanka oo may la raay raashin ama oo kale mal salaama waxyaaba badan oo lan salaamana jara oo salaantiyo an hayna sunno an hayna usuun waajib an kahayna inikoo radi haddii salaant may kale kumad ahaaha adabiyaadka qadaawlxaajada lingududaaw ini iriida adan qaabalna walaa yastaq markii markaasa bahaas dabcan saasa ku kusurwaas iri korba jirtee walaa yastaqbilu shamsa shamsada iriida maqaabalaw wal qamara balana maqaabaraw madiyo ha bahaaya madaas ma la qaabalaw saxarada amase meekaadada walaa yastadbiruhumaa maana maka dubir jeediyaw maana maka dubir jeediyaw antan mayba kumad eta maana malqaabalaw iriida maana maka dubir jeediyaw mayna daliilin aha sidii imaamu nawowi husaw fi lmajmuuci kitaabka majmuuc laraw sharh lmuhadab ee juska koowaad boqol iyo sida ana alxadiitha almustanas ana alxadiitha almustanas bihi fi hada daciifun xadiidka meelin ha orori meerehe xadiis daciife bal huwa baatilun wa ana asaxiixa almashhuura anahu yukrahu listiqbaala qaabalowka iriida liqaabalaw kiraahiyu duuna alistidbaari waay gaabalowka besa kiraahi ah laakiin isdibaarka kiraahi ma bille i iriide qaala alkhatiibu fi lcignaac khatiibna ignaac asaasa kahri kitaabka laraw juska koowaad afartan illi safada wahada huwa almuctamadu fi lmadhab kaasaan muctamad eh macnaa mayka leeyahan iriide i bille an la qaabalo oo saxaro amba oo kaadala la qaabal afkale la eedi madimadaas ha bahaayaan mamnuuc waay laakiin duburjeedintiyo kiraahi waa la reeyay laakiin kiraahidaas kiraahi lagu daciif e waay sida sida oo saxiixiga ee mashhuurka kiraahi ma waay istidbaarjo saasaana raajix e waay imaamu nawowi sida oo ha orortay majmuuc shay iyo qaal khatiib sida eray kitaab shay ignaac sika eri waay intaas markun adabiyaadka langududaa waay qadaawlxaajada langududaa waajitanibu mayba ku dhoorsadey istiqbaala gablati gablida qaabalowshe ku dhoorside waysidbaaraha gablida kadiburjeediyowshe fi saxraayi haddii meel banaanga eta saxree oo gablidus dhatiyo xijaaban ka jaran waajitanibu mayba ku dhoorsidey albowla kaadiyo ku dhoorside qaadol xaaji kii gududaay walgaa'ida haarowkii filmaa'i bii dhatiyo arraakidi maagi arraakidi oo fadhi wa taxta shajarati geed hoostis iniska kaadi oo mkahaaraya ku dhoorside almuthmirati oo miro biyaas waay shajaro muthmiree wa fi dariiqi wadadii wadhilli dadka maraayan wadhilli wa fi dhilli hooski iniska dhatiis iniska kasahroodo boonhayna kakaadiya ku dhoorside wathuqbi godki walaa yatakalamu qaadulxaajiga kii haaji gududaay muwaramaw mahadalaw alalbowli kaada korshe walqaayid walaqaayidi haarka korshe soo fadhii makadoodaw mamnuuc waay walaa yasabul shamsa iriide maqaabalaw walqamara balana maqaabalaw walaa yasadbiruhumaa maana makadubir jeediyaw faslun haadaa kan fahasulki holshalbiya waay fasalkan lamaadna mayba anfasal iyaa oo shariga ilaahay kan may haa istinjigiyaha ku bani anta mayba ku galaana markun fasal kale ku galaana oo la eraw fasalkaas ma infasal iyaa usuuna nawaaqid lwuduui wali weysaada buriyahay faslun haadaa kan fahasulka holshalbiya waay fii nawaaqid lwuduui weysaad wali buriyahay yaa anfasalay almusamaati la magaabo aydan may kale la reey biasbaabi alxadathi asbaabulxadath yaa la rehe asbaabulxadath xadadkii asbaabtiis asbaabulxadatha la rehe asbaabulxadath xadadkii asbaabtiis waay asbaab lxadathi xadadka asbaabo shay anfasalay wa qaala mare waladii yanqudu lwudua sittatu ashyaa weyse may buriyaase qofmadi weyse gaadood mutatahir ay oo hadathulasar sukorwel kudub asbaabta buriyaas weysaada li sababooda buriyaas maawa buriyey kharaja habahay mina sabiileyni lamada jita ku bahi waa noom hundurmi buriyaas calaa gayri hay-ati lmutamakini kii makansaday ee sifidiisa geersha korsheena ka hunduri wa zawaalu lcaqli caqli zuuliya buriye bisukrin sukraanka zuuli macnaha isdhexqaaday caqli sheewal gaari oo maradin bimaradinka zuuli wa lamsu lrajuli qofkii magalka haytaa badoosha iyaka buriyaa iyo buriyaas weysada almar'ata alajnabiyata naagdi ajnabiga hayta taabadi min khayri xaa'ilin hijaablaan wa masu farji laadamiy aadamkii linasbay farjishay waa masu farjil aadami aadamkii lanasbay farjishay taabadooshe weysaada buriye bibaatina kafi galanta baadishale kataabadi waa masu halqati duburi duburil aadami aadam duburshaykii lanasbay wareegshay la taabada alal jadiidi alal qowlal jadiidi oolka u sugnaay antanga weyse buriyaas weyse may buriyaasee lishee buriyaas lamada jidkii hakubay weyse buri lamada jid maylika jeeda gobolkii duburka firjiga meelilaku saharoodaa umelaku kaadiya koosho wali hakubaha walaa meelaha ku bahi haddii daahir ayin i haddii maylarhaayi nijaas ayinba wali meelaha ku weyse buriye waay gobolkii dubirku waay qofka weysaasidi kan habahow kaada lehaadi wali meelilanka aada lahaay saxaar lehaadi wal shay meelibaninka aada lahayna naadira dhiig lehaadi shiid lehaadi nijaas lehaadi daahir lehaadi ani sabab wali fadaw haadoy lan weyse gaba gobol shay i dubir shay hoobu shay ha ku baha wayo wali meelaha kuba weyse buriyaan kan kaasna may ba daliilin ah ahaan ilaahay gool shay oo ari ilaahay subxaana wa tacaala qaala allahu tacaala meer ilaahay oo jaa axadu axadun minkum min alghaa'idi suuratu lmaa'ida aayad kali yani lihaad oo jaa axadun minkum min alghaa'idi ay min makaani qadaa ilxaajati waa ghaa'idka la sheegaa waqad qadaa xaajatuhu xaajiis haduusaa gududa may kale la sheegay oo imaamu bukhaari weriyey iwa muslimo muslimba may weriyeynaa an abi hurayrata radi allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allah alay wasalam ilaa rasuulshay maaray laa yaqbalu llaahu ilaahay ma ogolaadaw salaata axadikum axadkiin salaadis idaa axdatha hadiisu xadatha xataa yatawada'a ilaa isku weysaaysidaw axadkiin hadiisu xadatho qadaawlxaajaha gududa salaad maku ansaas ilaa kuweyse qaadlaw faqaala rajulu maray min ahli xadaramowta xadaramowt dadsya kuma tahaya mayn aray nabaga sala allah alay wasalama mal xadathu yaa abaa hureyra abaa hureyrow raawigii xadiidka warso ay abuu hureyrahay xadath maylere gaala mayrayheen fusaa-un ow duraatun macnaa mayrayheen fusaa-un ow duraat fusaa maylika jeeda yacni may waa dhuus waaye ama duraatun ama dhuus iskumid waay wa qiisa maylinku qiyaasadee xadadkaas maa dakarahu maa dukira kullu khaarijin min alqubli aw idubir wal kasta qubulkii duburka hakubaha walow kaana daahiran daahir bahaado markun lamada jidkii hakubaha wa noomu hundurmay buriye kan lamaad weysada buriyaaw calaa gayri muhay-ati lmutamakkini kii makansaday sifidiisa geershan lan hunduri waay kan makansi maylika jeeda lanka mutrabiciga afargeeska anfadheeday lugaasha istabiyey fadhi kutaaba saas anfadheeday saas kadoomi weysaasma buraas laakiin lanka nooc kale anjiifidi gadaal gadaal anjiifidi imba horhore anjiifidi hoob hunduru hundurmadaas weysaas buriyaas waay may weyse buriyey kan sedaad waa zawaalo caqli caqli zuulooshay bisukrin sukraan ka zuuli caqlishay may zuuliyey isu sukraami oo maradin bimaradin ama marid sababtiisa ka zuuli maradkana zuuliya caqliga xadiid may ahaaye abu daawud weriyey lama boqol i side wagayruhu can caliyin radi allaahu canhu cali bn abi daalib ku yiri qaala meeray qaala rasuulu llaahi sala allah alay wasalam ilaahay rasuul shay meeray wikaa-u sahi duburka xadag shay meeray al caynaani lamada hindhood waay lanka duburshay hadag yamimayla raa imba ferjishay hadag ka hirin ale hadagaas hindhooshay waay ilan hindhoo intii hajeedan yoo hirin ah faman naama lanki hunduru maaha falyatawada weysahayso hoab hundur hadagiya furume waliha kubahi maog markun hadii kaa hadii saharoodi hadii kaadi walba maogba hadii dhuusku kooyt mashalkasaw lankin dhoogi hundureene walidaalika lanki hundur weysahayso er nabiga sala allahu alai wasalam hadiidkaas saxiiga wikaa wahuwa alkhaydu aladii yarbudu bihi lkiis wakayruhu kaas waay mutamakinkan markan sidun ha sheegni waay lanki hee mutamakin isoon hayna hunduroon hundurmedaas weysi buriyaas aglishay hadii zuulo sukraanka zuul maradka zuuloon weysaadis buraas waay aglaga zuule maradka zuuline may waha amba hundurmaka zuuli uskumad waay bisukriaka zuuli oo maradangaka zuuli uskumadu aglaga saaska zuuli may kale weysi buriyey lamsu rajuli rajulki taabadowshay ya buriyey almar'ata alajnabiyata lams qur-aanka mahe ororey ow laamastumu nisaa meerna ilaahay subxaana wa tacaala ow laamastumu nisaa haddaha sheegni waa yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata wa antum sakaare xataa taclu maa tagun walaa junuban xataa taqtasiruu wain kuntum marda ilaahay meerey ow laamastumu nisaa ey lamastum kamaa fii qiraa'atin ow laamastum nisaa ey lamastum mulaamasada marka ay mid iskhilaafsan yihiin may buah jimaaca lakajeeda meehee taabasho oo jir istaabadyaalakajeed lamadaba jiraan jumhuurta sida qabta may waha lamsiga qur-aanka ha aroori jumhuurulfuqaha ma iswaafsiina xanafiyada abaa xaniife markii laku reeba gubul gubul taabadyaa la raa gubul gubul taabadi maanaa lafdiga majaas i xaqiigi layaa lamsiga xaqiiqadiis may xaqiigi ka iltiqaa ulbashara bilbashara kaasa xaqiigi ka ay jimaac majaasa ka ay waay jimaac majaasa ka ay lafdiga asal ahaan may xaqiigi ka ay aha biluga alcarabiya aha iltiqaa ulbashara bilbashara sida jumhuur ulfuqaa imaamu shaafici maaliki iyo qabaan markaas ku bacdiya markun jumhuurti hoos markii la handega yaa iskhilaafeen ma iskhilaafeyaana taabashada la taabadaaw jirka istaabadi hadii biduuni qasdiga an taabada gasadlaangaan istaabadi maalikidii iyo iyo iyo xanaabilada may qabaana haddii shahawo lan taabada weysada markaasaa buraas laakiin haddii shahaw laan laankiisoo walan dhiibaa waa gabirtiya galantiska dhiidi saas amal maya laakiin imaamu shaafici madhabu shaafici may qabeen marbaho jirka jirka deero may la raayi wala an taabad in istaabadeen shahawi kayru shahawi walaasmal fiiriya waa qabaa laakiin aslan jamhuurta mayba aaminsantaha iska waafaqsantaha lafdiga lamsiga yani xaqiiqadiisii iltiqaa lbashara bilbashara gubul gubul taabadyaa lare majaaskana jamaaca lare majaaskaas markuu may qaadadeen abaa xaniifa madhabulxanafiyat iyo qaadadeen markuu qof megel ah gabar ajnabi ah haddii taabada jirshay taabata ajnabi leer himeeli may bahi sida shaaficida gabta gabar ajnabi hooban hayna gabirta sida may leerhaay walaalo oo kale aada oo kale inaada oo kale may leerhaay abtigaa oo kale ideerka oo kale lan ada guurka ajnabiga meelu may oo lan gabirtin is hadii istaabadeen iska mehriyo hadii leer mehersho ni iska obadaana sharciga taas lan an hayna ya istaabadi waay oona baaligna eh gaangaarwada eh oona jiridna istaabadi wala isdeerina jirid eh xijaab laang maanaa haddii jir ni istaabane laakiin dhatun walkala ka jara mara dhata ka jarta istaabado yani weysaadama buraase markaas amba lafa la taabadi bashar mal taaban tanga la taabadi weysama buraas saas waay walamsu rajulu rajulkii taabadooshay ya weysaada buriyaas almar'ata naag taabadi mar'adii alajnabiyata ajnabi linisbay min gayri xaa'ilin hijaam la-aan taabadi wamasu farji aadamiy aadamkii linisbay farjishay taabadoosha ya weysaada buriye bibaadini kafi galanta baadin shalka taabadi waay kii hodhay lamsihay kanna masile re masiga markun galanta gaaran ay makaan gaar e waay kaas jirka dhongahay maha lamsiga masiga may waha makaanka farjiga ama gobulka oo haddana galnya amba farnya baadinsho dhaahirsho may baadinsho laka taabadi ya weysaada buraas waay ومسو حلقة الدبري على الجديد على القول الجديد صدق قولك الجديد قبوا والمذهب الجديد ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى في مصر مذهب الجديد ما راي إمام الشافعي ويوا أقواليس أو مصر مديو سنتروغي كقولي واي تصنيفها صنفهان كتبت صنف ولا إفتوذب وهو المعمول به دائما أنت بدنا مذهب شيء كاسلك عمل فله إلا مسائل ير oo way waa gadiimka raajixa ka ayaa aimatul madhab raajaxeen oo gadiimka ka tirsamaayo ilaa tuman iyo dhowr masale meelogaasaa deeriyaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh